faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naami raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwacana wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhowaada warka subaxnimo saakay qodobada aad maqli doontaan waxaa ugu waaweyn maamulka gobolka banaadir oo daahfuray qorshaha buufinta magaalada caasimadda ee muqdisho wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegtay in kiisas cusub laga helay gudaha dalka soomaaliya ayna gaartay laba boqol soddon iyo toddoba qof askari ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo laba ruux oo shacab ah ku dilay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamada ilaalada madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyo kuwa ammaanka oo ku dagaalamay magaalada garoobe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland qodobadaas wuxuunu ku soo korro intaa war ku jirno ayaa idiin soo gudbin doonaa saaxiibadana dhagaysanayow ee garowe diyaargarooba qodobadaas iyo kuwo kaloo faah-faahsan
kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habadidii ka leenahay saaxiibadana dhagaysanayow waa subax talaado ah taariikhdan ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha afraad abriil sannada laba kun iyo labaatanka intaasi aad maqashay waxay ahaayeen qodobada ugu door koroona warka subaxnimo warkana maanta waxaa halkan idinkaga tebi doona anigoo ah miya sharaaf karaama iminkii haatan ku soo dhowaada warkii oofisan maamulka gobolka banaadir ayaa magaalada caasimada ee muqdisho ka daafuray buufinta fayruska coronavirus booyado ay ugu talagaleen maamulka gobolka banaadir in lagu buufiyo caasimadda muqdisho ayaa xalay sunta looga hortago ka hortaga faafidda cudurka coronavirus ayaa ku daadiyey waddooyinka iyo suuqyada magaalada caasimadda ee muqdisho ujeedka buufinta waxa uu maamulka gobolka banaadir ku sheegay sidii magaalada looga hortegi lahaa waxyaabaha ilmaaragtada ah ee sababa xanuunka coronavirus inta bandowga uu saaran yahay gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho uuna socon doono agaasimaha caafimaadka dowladda hoose ee xamar iyo guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir ahna guddoomiyaha guddiga ka hortaga faafidda cudurka coronavirus basme caamir sheke ayaa sheegay in fayruska korona uu leeyahay ka hortag tallaabo walba oo arrintaasi ku saabsanna ay qaadi doonaan basme ayaa sheegay in mas-uuliyad ballaaran ay ka saaran tahay dowladda iyo shacabka waxa ayna ku dhiirigelisay in la qaado wacyigelinta iyo ka hortagga cudurka coronavirus oo ah dabada ugu fiican oo looga gaashaaman karo faafidda covid sagaal iyo toban guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu goobta ka sheegay in buufinta ay sii soconayso inta laga soo afjarayo kiisaska cudurka coronavirus ee sida maalinla ah looga diiwaangelinayo gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho cumar firish waxa uu tilmaamay in magaalada muqdisho ay ka mid tahay magaalooyinka kale ee caalamka ay u ka socdo ka hortagga faafidda cudurka coronavirus waxa uuna adkeeyey in shacabka ay u istaagaan howshani
gudoomiye ku-xigeenada maamulka gobolka banaadir iyo saraakiisha kale iyo meediyaha dhammaantiin assalaamu calaykum siraa kadib caawa waxaan ka qayb galay daafurkii buufinta magaalada sida aad ka wada warqabtiin adduunka waxaa saameeyey cudur safmareen ah oo la yidhaahdo covid nineteen cudurkaas cabsi badan oo laga qabo darteed ayaa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda dhexeba xukuumadda waxay qaateen go-aan ah in xilliga habeenkii ah oo magaaladu ay tahay bandow in yacni la buufiyo magaalada booyadihii dabdamisyada iyo kuwa kale ee maamulka gobolka banaadir oo lagu soo buuxiyey jermis dalayaal ayaa lagu buufinayaa magaalada oo dhan caawa hawshaas buufinta magaalada ah ayaa la bilaabay way soconaysaa habeenadan insha allahu tacaalaa inta hal qof oo ka mid ah bulshada ku nool gobolka banaadir looga cabsi qabo ama uu la jiifo cudurka covid nineteen ayay socod ayuu socon doonaa dadaalka qaybaha kala gedisan leh ee isugu jira buufinta magaalada la buufinayo wacyigelinta bulshada gaadiidka ambalansiga ah dadka loo tababaray badbaadinta dadka iyo qaabkii yacni ay ugu sheegi lahaayeen dadka sidii looga hortegi lahaa ama ka hortagga caabuqa covid nineteen dhammaan dadaaladaas socda ayuu qayb ka yahay hawshan buufinta ee caawa la bilaabay waxaan rajaynayaa marka insha allahu tacaalaa dadaalada faraha badan ee isbarbar socda baralalka ah in insha allahu ujeedooyinkii laga lahaa oo ah bulsho caafimaad qabta inay banaadir hesho ayaan rajaynaya in lagu gaaro biidn illaah waxaanu soo jeednaaho marka waxay tahay inaan bulshadeenna aan gaarsiino caafimaad qab iyo nabad qab iyo nadaafad intaasaan rabay inaan idhaahdo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum raxmatullah magaalada muqdisho waa meesha ugu ballaaran ee laga diiwaangeliyey cudurka coronavirus guud ahaan dalka waxaana saaran bandow dowladda ay gelisay caasimadda muqdisho shan iyo tobankii bishani oo bilaabanaysa labada fiidnimo kuna eg koo iyo tobankii aroornimo wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in kiisas cusub oo cudurka coronavirus ah oo laga helay gudaha dalka soomaaliya markii ugu horeysayna gaartay laba boqol soddon iyo toddoba qof wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa xalay sheegtay in kiisas dadka uu soo ritay cudurka coronavirus ee soomaaliya uu sii kordhay kadib markii uu soo baxay natiijada baaris lagu sameeyey ku dhowaad boqol ruux war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa lagu sheegay in xalay keliya la diiwaangeliyey toddobaatan iyo saddex kiis oo cusub oo ah dad qaaday xanuunka coronavirus iyo dhimashada hal ruux oo ka dhigaysa guud ahaan dadka soomaaliya ku dhintay covid sagaal iyo toban ay gaarayaan siddeed ruux baarista ayay sheegtay in dadka kale lagu sameeyey balse ilaa iyo iminka la sugayo natiijada baaristooda halka shakhsiyaad kale ee ku karantiina yihiin gudaha caasimadda ee muqdisho iyo gobollada kale ee dalka tixda wasaaradda kiisaska ugu dambeeyey ayaa ahaa guud ahaan dadka la baaray waxaa cudurkaani laga helay toddobaatan iyo saddex ruux oo kale ah lab konton iyo kow qof dhadig labaiyo labaatan qof bogsashada hal qof dhimashada hal qof kale tirada guud ee dalka waa laba boqol soddon iyo toddoba qof wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa shalay sheegtay in isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir qayb ka mid ah ay u adeegsanayaan ka hortagga cudurka coronavirus maadaama kiisaska dadka uu heleelayo ay sii kordhayaan maalinba maalinta ka dambaysa cudurkaani oo markiisi ugu horeeyey laga helay dalka china ayaa waxa uu inta badan halakeeyey dadyowga ku nool dhammaan caalamka askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa laba ruux oo shacab ah ku dilay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho wararka ka imaanaya degmada kaxda ee gobolka banaadir ayaa sheegaya in degmadaasi xalay fiidkii lagu dilay laba ruux oo shacab ah sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta dilka ayaa geystay askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya sida ay dadka deegaanka u sheegeen warbaahinta rasaaska uu askariga furay ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba ruux oo shacab ah sababta uu askariga dilka u geystay ayaa lagu sheegay in muran soo kala dhexgalay isaga iyo dadkii shacabka ahaa ee uu ku dilay degmada kaxda ee gobolka banaadir sida ay warbaahinta u sheegeen dadka deegaanka askarigii dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday waxaana halkaasi howlgallo ka bilaabay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska soomaaliya oo goobta ka qaaday meydka labadii ruux ee lagu dilay degmada kaxda ee gobolka banaadir dadka deegaanka ayaa sheegay in ay aad uga argagixeen dilkii ka dhacay degmada kaxda oo ka mid ah degmooyinka ugu nabdoon magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya laamaha ammaanka soomaaliya iyo maamulka degmada kaxda weli kama hadlin dilka xalay ka dhacay degmadaasi uuna geystay askari ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ciidamada ilaalada madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyo kuwa ammaanka ayaa ku dagaalamay gudaha magaalada garobe ee caasimadda maamulka puntland magaalada garobe ee xarunta gobolka nugaal ahna caasimada dowlad goboleedka puntland waxaa xalay ka dhacay iskoorima sababay dhimashada askari iyo dhaawac laba kale kadib markii ay isku dhaceen ciidamada ammaanka ee dhaqangelinayay bandowga iyo ilaalada madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed cilmi cismaan axmed karaash lama shaacinin in axmed karaash uu la socday ilaaladiisa korkii ay isku dhacayeen ciidamada ammaanka ee sugayay ammaanka magaalada garoobe sidoo kalena ay dhaqangelinayeen bandowgii saarnaa deegaanada dowlad goboleedka puntland ciidamo ka tirsan kuwa dowlad goboleedka puntland ayaa ku soo baxay oo kala dhexgalay askartii isku dhac sameeyey waxaana daqiiqada kadib xilligaasi tegay saraakiisha ciidamada ammaanka oo labada dhinac wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen saraakiisha ciidamada ammaanka maamul goboleedka puntland ayaa horay ugu digay inay isku dhac ka dhasho isfahamdaro soo kala dhexgasha askarta ku sugan wadooyinka iyo kuwa ilaalad u ah mas-uuliyiinta maamulkaasi waxayna soo jeediyeen in la qaato amarada askarta ku sugan baraha koontaroolada mas-uuliyiinta ammaanka ee maamulkaasi ayaa baaris ku wada sababta keentay isku dhacaasi ma jiro wax waraa ka soo baxay hay-adaha ammaanka madaxweyne ku-xigeenka puntland iyo xubnaha kiiska baaristiisa loo dhiibay guud ahaan saaxiibayaal waxaa jeclahay warkii subaxnimaad kala soctay rediyo cadaado siddeed siddeed dhibic shan megaartis inaan intaasi ku soo afmeero warka maanta waxaa idiin soo saaray halkan idinkaga tabinayay anigoo ah may asharaaf karaama waxaana farsamada uga mahad celinaya haashim cumar xasan warkan warkiisa xiga sidaasi nabaadiino assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu ismaqal dambo xiise leh nabadgelyo